بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ولما لم يصxa markii aanuu ansixin tacyiinuhaa asmaadani caddaynteeda iyo in la carabaabaa markii aanay ka ansixin can الnabiyi nebiga aanay ka ansixin salى اllahu عalayhi wasalam ayaa ikhtalafa الsalafu dadkii hore wanaagsanaa ay isku khilaafeen fiihi arrinkiisa yacni tacyiinka asmaada oo waruwiya laga wariyey canhum iyaga fii daalika arrinkaa asmaadaa tirinteeda anwaacun noocii ayaa laga wariyey kala duduwan oo dee ijtihaadkii culimmada sheekhba waxbuu la soo baxay waxa uu sheekhu yidhi waqad jamactu aniguna waxaan soo ururiyey tiscatan wa tisciina sagaal iyo sagaashan isman oo magac oo mimaa kii ka mid a dahara lii ii muuqday oo min kitaabillaahi kitaabka alle iiga muuqday tacaalaa koreeye iyo wa sunnati rasuulihi rasuulkiisa sunnadiisa iiga muuqday sala allahu calayhi wasalam sheekhu marka halkaa wuxuu ka bilaabayaa sagaal iyo sagaashankii magac ayuu halkaa ka bilaabayaa koob iyo siddeetan uu kitaabka qur-aanka kala soo baxay iyo inta kale oo waxa weeyaan uu kala soo baxay sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaynu markaa tirinaynaa asmaada iyo macaanidooda magac walba iyo daliilkiisuna sharaxa kitaabka ayuu ku yaalaa oo sheekha ayaa raximah llahu tacaala raxmatan waasica sharaxiisa haddaad eegto mid walba aayaddii uu ka soo qaatayna wuu raacinaya allaahu aayaddii uu ka soo qaatay marka aayaadka iyo adilada sharaxa adaa uga noqon doona inakuna asmaada ayaynu hadda tirin doonaa in sha allah allaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala weeyi waa allaha uluuhiyada iyo cubuudiyada isagu iska leh ee xaqa lagu caabudo allaah waxa weeyi allaha uluuhiyada iyo cubuudiyada iska leh ee xaqa lagu caabudo alaxadu allaha keliga ah weeyi alaxadu waa ilaaha kelida ah ee cid alla cid wehelisaa aanay jirin laa fii asmaa'ihi walaa fii sifaatih alaclaa waa allaha saraynta badan rabbi subxaanahu wa tacaala ee culuwiga iska leh daata ahaan u sarreeya qadar ahaan iyo sharaf ahaan u sarreeya sifo ahaan iyo awood ahaan u sarreeya si walba waa allaha u sarreeya waa culuwi mutlaq ah alakramu allaha sharafta iyo karaamada badan weeyi ee isagu sharafta iyo karaamada ku sifaysan khalqigiisa iyo addoommadiisa wanaagsanna sharfa alilaahu ay ilmacbuudu bixaq yacnii asmaada sidaad arki doontaan asmaa fara badan ayaa macaanideedu ay mutaqaaribta oo isku soo noqnoqonaysa oo imika alilaah iyo allah labadaba dee waxaa laga qaadanayaa ka uluuhiyada xaqa leh inuu yahay rabbi subxaanahu wa tacaala alilaahu ay ilmacbuudu bixaq ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka xaq lagu caabudo alwalu waa allihii horeeyey ee laysa qablahu shay wax ka horreeyay aanu jirin alaakhiru waa allaha dambeeya ee laysa bacdahu shay wax ka dambeeya aanu jirin aldaahiru waa allaha sarreeya ee laysa fowqahu shay wax ka sarreeya aanu jirin albaatinu waa allaha dhow ee laysa duunahu shay wax ka sokeeya aanu jirin albaari'u waa allaha wax abuura albaru waa allaha samafalkiiya wanaagga badan ee addoommadiisa u samafala albasiiru waa allaha aragga badan ee wax walba arkaya attawaabu waa allaha toobad aqbalka badan ee addoommadiisa ka toobad aqbala aljabbaaru ay ilqahaaru ligayrihi calaa muraadih waa allaha makhluuqaadkiisa muquuniya ee macnaha ku khasba muraadkiisa iyo ilaahay waxa uu ka doonayo rabbi subxaanahu wa tacaala macnaha ilaahay muraadkiisa iyo iraadadiisa kowniga ah dee makhluuq ka dhex bixi karaa ma jiro maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun waxaan alla doonini kownkiiyo adduunka kama dhaco shar iyo khayr toona iyo kufriyo iimaan toona marka makhluuqaadku way ku khasban yihiin taxta iraadatihi wa tadbiirihi wa qahrih doonistiisa iyo iraadadiisa iyo qahrigiisa inay makhluuqaadku ku hoos jiraan way ku khasban yihiin gaal iyo islaam oo iraadada kowniga ah yacni aliraada sharciya ilaahay sharcan wuxuu inooga doonay dee qad yuujad waqad laa yuujad oo laazimat lwuquuc ma aha laakiin iraadada kownigiihi waa laazimat lwuquuc marnaba ma baaqanayso walidaalik ama gaal ahow ama islaam ahow yacni ilaahay hadduu doono inuu ku caafiyo waad caafimaadaysaa cudur hadduu kula doono waad xanuunsanaysaa haddii uu cudur kula doono dee waxa weeyaan cudur iyo xanuun ayaa kugu dhacaya haddii waxa weeyaan uu haninimo kula doono hadduu faqiirnimo kula doono hadduu sarrayn kula doono hadduu hooseyn kula doono yacni tadbiirka iyo maamulka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iskale marka aljabbaaru waa ay alqahaar waa ka isagu makhluuqaadkiisa muquuniya ee muraadkiisa iyo wuxuu doonaya ku khasbee cid ka hoos bixi kartaa aanay jirin alxaafidu waa ilaaha wax ilaaliya faallaahu khayru xaafida alxasiibu waa ilaaha subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ilaaliya ee xifdiya ee waxa weeyaan markhaatiga ka ah wax alla waxay samaynayaan wa kafaa billaahi xasiiban ay shaahidan wa raqiiban wa xaafida waa allaha markhaatiga ka ah wax kastoo addoommadu ay samaynayaan daalacanaya eegaya ee ilaalinaya alxafiidu waa allaha addoommadiisa ilaaliya yacni asmaadan macaanidoodu haba kala xeel dheeraadaan laakiin dee waa isku mid asmaa fara badan iminka alxaafid iyo alxafiid labaduba waa bimacna alxifdi ilaalin alxafiyu waa allaha addoommadiisa u naxariista inahu kaana bi xafiya ay latiifa waa bimacna luطfi allaha addoommadiisa u naxariista alxaqu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka xaqa ah qowlkiisu waa xaq ficilkiisu waa xaq asmaadiisu waa xaq sifaadkiisu waa xaq sharcigiisuna waa xaq wuxuu jidaynayo taxliil iyo taxriimba almubiinu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka xaqa caddeeya almubiin ay aladii yubayinu alashyaa waa ka ilaahay wax kala caddeeya xaqa caddaynaya ee baadilka ka soocaya towxiidkiiyo shirkiga kala caddaynaya almubiinu ay almubayin waa ka wax kala caddeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala ee xaqa addoommadiisa u caddaynaya alxakiimu ilaahay waa ka aan khaldamin ee shay walba meeshiisa dhiga ee xukumka suuban iyo xikmadda xeel dheer labadaba isagu iskale ku sifaysan alxaliimu ilaahay waa ka dulqaadka badan xilmigiisana waxaa ka mida laa yucaajilu cibaadahu bilcuquuba ilaahay addoommadiisa kuma soo dedejiya dee cadaabkiiyo cuquubada eh wuu u kaadiyaa waa u seeto dheereeyaa bal inay soo noqdaan alxaliim waa allaha dulqaadka iyo xilmiga badan alxamiidu ay ilmaxmuud ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka la mahadiyo oo yaxmaduhu cibaaduh addoommadiisa ayaa mahadiya isaguna addoommadiisa wuxuu ugu mahadnaqaa khayrkiiyo wanaagga ay sameeyaan yaxmadu wa yuxmed addoommadiisa wuu mahadiyaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa khayrkiiyo wanaagay sameeyaan waa ugu mahadnaqaa oo wuxuu ugu abaalgudaa dee makfiro iyo dembi dhaaf isagana addoommadiisu dee way u mahadnaqaan rabbi subxaanahu wa tacaala marka alxamiid waa allaha la mahadiyo isaguna addoommadiisa khayrka ugu mahadnaqa oo xadiidkii waa garanaysaan waxa weeyaan qisadii ninkii reer banu israa'iil ee riwaayaadka qaarkoodna waxay tilmaamaan gabadh zaaniyada oo yacnii reer banu israa'iila inay ahayd dee markii ay aragtay ay iyadoo haraad iyo oon ku dhacay markii ay aragtay ay isagiina haraadan oo carabka laalaadiyo rayska cunaya haraad dartii ayaa xadiidku waxa uu tilmaamayaa yacnii ninka riwaayadda ninkuna waxay sheegaysaa inuu ninkii dee ku dhaadhacay riwaayadda gabadhuna inay gabadhii ku dhaadhacday marka ama ninka ha noqdo ama gabadh ha noqdo labaduba way sugnaadeene macnaha qofkaasi markii uu aygii waraabiyey xadiidka maxaa ku sugnayd fa shakara allaahu lahu ilaahay markaa wuu u mahadnaqay oo mahadnaqa uu ugu mahadnaqay camalkii wanaagsanaadee fagafara lahu waa u dembi dhaafay rabbi subxaanahu wa tacaala alxamiidu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka la mahadiyo alxayu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka nool nolosha taamkee dhammayska tiran een cadamna ka horrayn zawaalna aanu ka daba iman doonin alqayuumu ilaahay waa ka arrimihiisa ku quma arrimaha addoommadiisana ku quma alqaa'imu biumuurihi wa umuuri khalqih alqayuum waa ka arrinkiisa ku taaganee u quma arrimaha makhluuqaadka iyo addoommadiisana ku qumee isagu amre ee maamula ee taladooda iyo tasarufkooda leh alkhabiiru ilaahay waa ka xogogaalka ah ee bawaatinu lumuur arrimaha hoosee qarsoon waa allaha og ee cilmiga u leh alkhaaliqu ilaahay waa ka wax abuura alkhallaaqu waa ka abuurista badan bal hadda eeg alkhaaliq iyo alkhallaaq labaduba waa laba magacoo ilaahay oo labaduba ay tilmaamayaan dee sifatu lkhalq inuu ilaahay wax abuuro laakiin dee way kale xeel dheer yihiin oo khaaliqna dee waxa weeyaan waa allah wax abuuro khallaaqna allaha abuurista badan oo waa siiqatu mubaalaga laakiin macnahoodi waa isku midun way kale xeel dheer yihiin waxaa la mida alra'uufu alraxmaanu alraxiimu saddexda magacba ilaahay raxmaddiisay tusinayaan laakiin ra'fadu waxaa la yidhaha waa shiddat raxma naxariista adag oo ay ka xeel dheer tahay raxmadda caadiga ah waa raxma shadiida alraxmaanna waa magac ilaahay oo laasimaho waxa uu tusinayaa uun naxariista ilaahay ee ballaadhan raxiimna waa magac ilaahay oo mutacadi aho wuxuu tusinayaa ilaahay addoommadiisa inuu u naxariisto waxaanaynu soo marray isamku haddii uu sifo laasima ku tusiyana maxaa waxa weeyaan sifadaasi maxaa ka dhasha haye haye axsanta haddii uu isamku ku tusiyo wasfi mutacadiyana haye ha ha aharkii ka dhalanayay ama muqtadihii ama xukumkii oo ah dee raxmaddaa u gudbasa addoommada marka alra'uufu ilaahay waa ka addoommadiisa u turhis badan ama u naxariis badan waa shiddat raxma alraxmaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka naxariistiisu ballaadhan tahay waa duu raxmatin waasica mubaalaqa ayaanay tusaa sartaa faclaan alraxiimu ilaahay waa ka addoommadiisa u naxariista waa duu raxmatin waasila ilaa khalqihi waa raxmo mutacadi ah oo addoommada u gudbaysa alrasaaqu ilaahay waa ka addoommadiisa arsaaqa ee wax arsaaqa alraqiibu ilaahay waa ka addoommadiisa ilaaliye arrinkooda daalacda ina allaha kaana calaykum raqiiba alsalaamu ay asaalimu min kulli naqsin wa cayb ilaahay iin iyo nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka ka nabadgeli weeyaan assalaam alsamiicu ilaahay waa ka maqalka badanee wax walba maqla alshaakiru ilaahay waa ka addoommadiisa u mahadnaqee khayrkiiyo wanaagga ugu mahadnaqa alshakuur waa ka mahadnaqa badan iminka alshaakir iyo ashakuur labadiiba maxay tusinayaan ilaahay waa ka addoommadiisa khayrka iyo wanaagga markay sameeyaan ugu mahadnaqa oo dee fa shakara allaahu lahu ninkii ayga waraabiyey fashakara allaahu lahu ilaahay waa u mahadnaqay oo fakafara lah waa u dembi dhaaf laakiin de way kale xeel dheer yihiin oo shakuurna dee waa facuul oo yacni waa mubaalaga ka mahadnaqa badan shaakirna waa allaha addoommadiisa mahadiya wa kaana allahu shaakiran caliima ashahiidu ilaahay waa ka addoommadiisa markhaatiga ka ah wax kastoo ay samaynayaan wax ka qarsooni aanu jirin assamadu ilaahay waa ka kaamilkee dhinac walba ka dhammaystiran waa ka khalaa'iqdu ay xaajooyinkooda iyo baahidoodoo dhan isaga ay ula soo qasdaan ee isaga loo baahdeen isagu cidna u baahan waa loo baahde waa ma baahde assamad waa allaha kaamilka ah ee si walba u dhammaystiran ee khalaa'iqdiisu ay yacnii xaajaadkooda iyo muraadkooda oo dhan ay isaga ula soo qastayaan isna cidna aan u baahnayn alcaalimu ilaahay waa ka u cilmiga badan ee wax walba og alcaalim ilaahay waa ka wax walba og alcasiizu ilaahay waa ka awoodda iyo cizada iska leh waa alghaalibu aladii laa yuqlabu amruh waa ka arrin walba isagu halabadiisa iyo xooggiisa leh ka xoog roon cid isaga ka xoog roon oo beegsan kartaana aanay jirin alcasiizu waa allaha awoodda iyo halabada iyo cizada iska leh alcadiimu ilaahay waa ka weyn ee cadamada iyo weynida iska leh alcafuwu ilaahay waa ka cafiska iyo saamaxaadda leh addoommadiisa cafiya wayacfuu can asayi'aat alcaliimu ilaahay waa ka cilmiga badan ee wax walba og alcaliyu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka sarreeya ee daato ahaan iyo qadar ahaan iyo sifa ahaan iyo sharaf ahaan iyo si walba u sarreeya waa culuwi muطlaq ah alghafaaru ilaahay waa ka dembi dhaafista badan ee addoommadiisu markay dembaabaan dembiga u asturee u qariya kana dhaafa alghafuuru ilaahay waa ka dembi dhaafista badan dee iminka alcaliyu iyo alaclaa labadiiba soo culuwi un maaha alghafaaru alghafuuru labadiiba sow ma tusinayaanun ilaahay ka makfirada iyo dembi dhaafka badan inuu yahay waa isku macno alghaniyu ilaahay waa ka hanigee hodanka ah ee makhluuqaadkiisoo dhan ka kaaftoomay makhluuqoo dhammina isaga ay u baahan yihiin oo ilaahay waa hani oo cidna uma baahna makhluuqoo dhammina isagay u baahan yihiin khinihiisuna waa khino daati ah alghaniyu ilaahay waa ka haniga ah ee makhluuqaadkiisoo dhan isagu ka maarmee ka kaaftoomay khalqi oo dhammina isaga ay u baahan yihiin alfataaxu ilaahay waa ka wax kala saare ee wax kala xukuma fataax waa bimacna alxaakim yacni ka addoommadiisa kala xukuma ee kala saare weeyaan alqaadiru alqaadiru ilaahay waa ka awoodda iyo qudrada iyo kartida leh ee wax walba kara calaa kulli shayin qadiir alqaadiru ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka kartida iyo qudrada leh ee wax walba kara alqaahiru ilaahay waa ka makhluuqaadkiisa muquuniya ee muraadkiisa ku khasba ee cid ka dhex bixi kartaa iraadadiisa kownigaa aanay jirin alquduusu ilaahay waa ka xumaan oo dhan ka dahiran alladii taqadasa can kulli naqsin alqadiiru ilaahay waa ka qudrada iyo kartida badan iska leh ee wax walba kara marka alqadiir iyo alqaadir labadiiba waa sifatu lqudra alqariibu ilaahay waa ka dhow een addoommadiisa ka dheerayn waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibu ujiibu dacwat addaaci idaa dacaan alqawiyu ilaahay waa ka awoodda iyo quwada badan alqawiyu allaha quwada iyo xoog iyo awoodda badan weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala alqahaaru ilaahay waa ka makhluuqaadkiisa muquuniye ee waxa uu doonaya muraadkiisa ku khasba marka alqahaar iyo alqaahir iyo aljabbaar way isku wada imanayaan alkabiiru ilaahay waa ka weyn waa macnihii alcadiimkii un alkariimu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka deeqsiga ah ee deeqda iyo wanaagga badan allatiifu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka addoommadiisa u naxariista bimacna alcaliimna waa la yidhi ka cilmiga badan ee daqaa'iqu lumuur u xogogaalsane u aqoon badan bimacna araxiimna waa la yidhi allatiifu ilaahay waa ka addoommadiisa u naxariista almu'minu rabbi subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ka u rumeeyo weeyaan wuxuu u ballanqaaday ee ballantiisu aanay baaqan almutacaalii ilaahay waa ka sarreeya ee culuwiga mutlaqa a leh si walba u sarreeya almutakabbiru allaha weyn ee isla weynida iyo cadamada iyo kibarka yacni atakabur sifadaa la yidhaha sifatu takabur waalcadama ilaaha iskale weeyaan almutakabbir waa allaha weynida iyo alkibriyaa leh yacni alkibar maaha laakiin waa alkibriyaa iyo altakabur weynidaas waa rabbiga iska leh almatiinu waa ilaaha adag ee shadiidka ah ee awoodda badan almujiibu ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ka aqbalo weeyi markay baryaan ee gacmaha hoos dhigtaan ilaaha ajiibe ee aqbalo weeyi almajiidu allaha sharafta iyo cadamada le weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala almuxiitu ilaahay shay walba ka koobay weeyaan ee cilmi iyo ogaal ku koobay almusawiru ka makhluuqaadkiisa isagu qaabeeye ee sawira ee macnaha suurada iyo qaabka ay leeyihiin u sameeyey weeyaan macnaha ataswiir waa qaabaynta yacni makhluuq walba qaabka iyo nooca uu u eg yahay yaa u qaabeeyey u suureeyey rabbi weeyaan subxaanahu wa tacaala ninna isagu siduu doona iskama dhigin nin walba ilaahay baa siduu doono u ekeysiiyey almusawiru ilaahay waa ka makhluuqaadkiisa isagu qaabeeye ee suureeya makhluuq walba sida uu u ekaanaya uu noqonaayo almuqtadiru ilaahay waa ka awoodda iyo qudrada badan ee wax walba kara almuqiitu ilaahay waa ka addoommadiisa quudiya ee isagu wax siiya dad iyo duunyaba yacni makhluuq kastaa meel uu joogaba quudkiisa ilaaha qawigaa ayaa gacantiisa ay ku jirtaa oo rabbi ayaa quudiya almeliku waa allaha boqorka ee boqortinimo iyo mulki oo dhan iska leh almaliiku waa ilaaha mulkiga iyo boqortinimo oo dhan iska leh almelik iyo almaliik waa macaanidoodii mutaqaarib boqortinimo iyo mulki iyo lahaanshoo dhan waa rabbiga subxaanahu wa tacaala isagu iska leh almowlaa ay naasiru awliyaa'ih ilaahay waa ka addoommadiisa iyo awliyadiisa u hiiliya wa huwa aladii yatawallaa umuurahum wa huwa yatawalla asaalixiin arrinkooda ka tawaliye ee maamulee gacantiisa arrinkooda uu ku jiraana waa isaga almowlaa waa naasiru awliyaa'ihi wa mutawallii umuurihim waa awliyadiisa ka u hiiliya arrinkoodana isagu gacantiisa uu ku jira tawaliyo almuhayminu ilaahay waa ka markhaatiga ah ee shay walba yacni markhaati ka ah ama aw ilxaakim ka addoommadiisa kala xukumo weeyi annasiiru ilaahay waa ka u gargaara addoommadiisa mu'miniinta ah alwaaxidu ilaahay waa ka kelida ah ee cid wehelisa aanay jirin alwaaxid alaxad ha kale xeel dheeraadaan laakiin dhammaantood waxay tusinayaan un dee waxdaaniyada kelinimada rabbi wax weheliye oo shuraako le iyo aanay jirin unbay tusinaysaa alwaariu ilaahay waa ka wax dhaxla ee macnaha makhluuqaadkiisa oo dhan cir iyo dhul iyo inta u dhaxaysa iyo wixii ku jiraba ka u hadhaye dhexlaya waa rabbi subxaanahu wa tacaala macnaha makhluuq oo dhammi way dhammaanayaanoo way ka dhaqaaqayaan ka u hadhaye dhexlaya waa rabbi subxaanahu wa tacaala alwaariu ka wax dhaxlaa waa rabbi macnaha waa ka baaqi noqonaya ee hadhaya een isagu weligii dhammaanay alwaasicu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka waasica ee ballaadhan weeyi ee u ballaadhay yacnii shay walba naxariistiisa iyo cilmigiisu uu ka ballaadhay rabbanaa wasicta kulla shayin raxmatan wa cilma wax walba yacnii naxariistaaduna shay walba waa ka ballaadhato waa gaadhay cilmigaaguna wax walba waa ka ballaadhay alwaasic waa ka raxmaddiisa iyo cilmigiisuba wax walba uu ka ballaadhay ee uu gaadhay alwaduudu waa allaha jacaylka iyo maxabbada badan ee macnaha isagu addoommadiisa jecel addoommadiisuna isaga ay jecel yihiin yuxibu awliyaa'ah wa yuxibuhu awliyaa'uh marka ismi faacil haddii laga dhiga alwaduudu waa bimacna alwaaddi licibaadi ka addoommadiisa jecel haddii ism mafcuul laga dhigana waa bimacna almawduudi cinda cibaadih ka addoommadiisa agtooda ah mid laga jecel yahay macnaha addoommadiisu isaga ay jecel yihiin oo dee faallaahu yuxibu wa yuxabu sida caqiidada ahlu sunnuhu ay tahay ilaahay waxna wuu jeclaadaa isagana waa la jeclaadaa oo dee isagu addoommadiisa muuminiinta ayuu jecel yihi isagana addoommadiisa muuminiinta ayaa jecel alwakiilu ilaahay waa ka ashyaadoo dhan isaga loo wakiishay ee macnaha xaggiisa loo tiiriyey ee isagu ilaalinteeda iyo amarkeeda ku qumaya alwakiilu waa allaha arrimaha addoommadiisa isagu ku qumaya ilaalintooda iyo xifdigooda waa alwakiil waxaa la yidhaahdaa waa alladii yacni wukilat ilayhi jamiicu alashyaa waa ka ashyaadoo dhan isaga loo tala saartay ee xaggiisa loo tiiriyey fahuwa alqaa'imu bixifdiha wa tadbiiriha alla waa ka u qumaya ee ku taagan ashyaada oo dhan ilaalintooda iyo maamulkooda dee rabbi ayaa adduunkaa maamulaya ilaalinayana arrimaha alwakiilu marka waa ka ashyaadoo dhan isaga loo wakiishay ilaalinteeda iyo maamulkeeda alwaliyu ilaahay waa ka addoommadiisa u dhow een ka dheerayn yacni raxmad ahaan iyo jacayl ahaan iyo yacni gargaar ahaan intaba ugu dhow waa alqariibu min cibaadih yacni qurbu maxaba wa nusra dhowaansho jacayl iyo nasri iyo ta'yiid iyo xoojin xambaarsan marka alwaliyu ilaahay waa ka addoommadiisa muuminiinta u dhow ee maxay ugu dhow inuu u heeliyo inuu u gargaaro inuu gacan qabto alwahaabu ilaahay waa ka waxbixiya ee isagu yacni ka waxbixiye addoommadiisa u hibeeye weeyaan alwahaab ilaahay subxaanahu wa tacaala ka waxbixiye weeyi halkaas sheekhu wuxuu kaga baxay koob iyo siddeetanka magac ee kitaabka qur'aanka uu kala soo baxay sharaxana waxaad ka eegtaa magac kasta aayaddii uu ka soo saaray qaala almualifu raximah اllah wa min sunnati rasuuli اllaah sunnada rasuulkana sala allahu calayhi wasalam waxaan ka soo saaray intan soo socota maa yaati asmaadaa imanaysa aljamiilu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka quruxda badan leh aljamiil rabbi subxaanahu wa tacaala ka quruxda badan weeyi marka wuxuu ka soo saaray xadiidkii nabiga salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku yihi ina allaha jamiilu yuxibu اljamaal ina allaha jamiilu ilaahay waa mid qurux badan yuxibu waxaanu jecel yahay aljamaala quruxda ayaa alla u jecel yahay subxaana aljawaadu ilaahay waa ka deeqsiga deeqda badan waxa uu sheekhu kala soo baxay xadiidka imaamu axmed iyo tirmidiba ay soo saareen ee rasuulku uu yihi salى اllahu عalayhi wasalam yani wa ana aljawaadu xadiiثu اlqudsiga wa ana aljawaadu yani xadiidkaa rasuulku uu ka warinayay rabbigii inuu yidhi wa ana aljawaadu wa ana anigu waxaan ahay aljawaadu ka deeqda badan ee deeqsiga ayaan ahay kaasuu kala soo baxay sheekhu alxakamu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka addoommadiisa kala xukuma wuxuu kala soo baxay hadalkuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha huwa alxakamu ina allaha alle huwa alle alxakamu ka wax kala saare ee addoommadiisa kala xukuma weeyaan alxayiyu ilaahay waa ka xishoodka badan waa laba yo-ood waayo haddaad tidhaha alxayu waa xayaatadiyo waa allaha nool alxayiyuna waa xayaagiyo waa allaha xishoodka badan marka alxayiyu waxaa laga qaadanayaa sifatu lxayaa alxayuna sifatu lxayaati marka alxayiyu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka xishoodka badan waxa uu sheekhu ka soo qaatay xadiidkii uu nebigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam ina allaha xayiyu kariimu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mid xishood badan oo deeqsi ah oo addoonkiisu gacmaha markuu sare ugu qaatee ilaahay uu hoos dhigo ilaahay wuxuu ka xishoodaa gacmahaasoo sifir ah inuu addoonkiisii dib ugu soo celiyo alrabbu rabbi weeyaan subxaanahu wa tacaala ilaahay waa ka rubuubiyada iska leh isagu wax abuura isagu wax arsaaqa isagu adduunka amarkiisa iyo maamulkiisa iyo tasarufkiisa iska leh alrabbu waa allaha rubuubiyada iska leh waxa uu sheekhu ka soo qaatay xadiidkii uu nebigu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ama aلrukuuca facadimuu fiihi الrabba markii uu rasuulku ka warramayey sujuudda iyo rukuucda ayaa waxa uu yidhi ama الsujuud faاjtahiduu fiihi الducaa faqaminun an yustajaaba lakum sujuudda miyaa iyada ducada ku dadaala waxa xaqiiqo ah in laydinka aqbalo oon laydinku celine wa ama aلrukuuca facadimuu fiihi الrabba amaa rukuucda miyaa iyada rabbigiin weyneeya subxaana rabbiya alcadiim tacdiimiya ilaahay subxaanahu wa tacaala marka alrabba halkaasa laga soo qaatay xadiidkii caaishana waxaa ku sugnaa asiwaaku maطharat lilfami wamardaat lirabbi cadaygu afkana طahaare ayuu yaho waa طaahirinaya ilaahayna raalli ahaanshuu u yahay oo rabbina raalli buu ka yahay mardaat lirabbi alrafiiqu ilaahay waa ka addoommadiisa u dabacsan ee u dhibirsan alrafiiq waa bimacna arifqi dabacsanaanta iyo dhibirsanaanta rabbi waa ka addoommadiisa u dabacsan waxa uu ka soo qaatay sheekhu hadalka uu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ina allaha rafiiqu yuxibu الrifqa ina allaha alle rafiiqun waa mid dabacsan oo addoommadiisa u dabacsan oo u dhibirsan oo yuxibu alle wuxuu jecelya alrifqa dabacsanaanta iyo dhibirsanaanta ayuu rabbi jeceliyey asubuuxu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka xumaan iyo naqsi oo dhan ka nasahan ee ka hufan waxa uu ka soo qaatay hadalkii rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam subuuxun quduusun yacni waa adkaarta yacni marka uu rukuucsan yahay qofku u akhriyo oo rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam yacni rukuucdiisa iyo sujuuddiisa waxa uu ku odhan jiray subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati wاlruux marka asubuux iyo alquduus yacni waa isku macno oo waa aladii taqadasa watanazaha can kuli naqsin wa cayb waa ka ka hufan ee ka nasahan ee ka daahirka ah nuqsaan iyo iin dhammaanteed asayidu ilaahay waa ka su'dadka iyo sarraynta iyo mudnaanta oo dhan allaha iskale weeyaan waxa uu sheekhu ka soo qaatay hadalka uu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam asayid اllah asayidu allahu sayidku waa allah waataynu hore ugu soo qaadannay kutubtii silsiladdii caqiidada yacni siyaadada mudlaqa ah ilaahay unba loo sugaya laakiin wixii ilaahay ka soo hadhay siyaadadoodu waa maxay waa muqayad siyaadadoodu waa muqayad oo nebigu sal ly slam muxuu yihi xadiidkii muxuu ahaa ana sayidu waladi aadama walaa fakra yacni dee ilmo nebi aadam ka u mudan ayaan ahay waa muqayad kadalika qofka waxaa la odhan karaa sayidu qowmihi soo ma qoomkiisa ka u mudan marka calaa kullin makhluuqaadka siyaadadoodu waa muqayad laakiin siyaadada rabbi waa muطlaq asayid اllah marka asayid waa magac ilaahay ashaafi ilaahay waa ka wax shaafiya caafimaadiya caafimaadka dee aw hebel iyo islaan iyo axad hayaa ma jire eh ilaahay baa shifaaga iyo caafimaadka haya ashaafi magaciisuna waa ashaafi oo ka wax shaafiya ee caafimaadka hayaa waa rabbi waxa uu sheekhu ka soo qaatay hadalkii uu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam adkaartii ama ruqyadii sharciga ahayd ishfi anta shaafi ishfi allahyow caafi anta adigu ashaafi ka wax caafiye ayaa tahay caafi oo cudurka dulqaad aayibu ilaahay waa ka wanaagsan ee ayibka ah waxa uu ka soo qaatay hadalkuu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ina allaha ayibun ilaahay waa mid wanaagsan oo laa yaqbalu ma aqbalo ilaa ayiba wax wanaagsan mooye wax kalena ilaahay ma aqbalo ilaahay waa mid wanaagsan wax wanaagsan unbuu aqbalaa alqaabidu اlbaasiطu alqaabidu ilaahay waa ka wax qabta ee yareeya ama cidhiidhiya albaasitu ilaahay waa ka wax fidiya ee ballaadhiya ama waasiciya macnaha ilaahay wuxuu doonana waa yareeya wuxuu doonana waa ballaadhiya waxa uu sheekhu ka soo qaatay hadalkii rasuulku uu yihi salى اllahu عalayhi wasalam markii inta sixir barar ku dhacay ay yidhaahdeen sicirka noo xadid rasuulkii allow adigu yacnii sicirka noo xadid oo sicir go-an noo samee oo sicirku aan u dhaafin dabee rasuulku wuxuu ku yidhi ina allaha huwa almusaciru ilaahay baa ah ka sixirka gooye ee wax sicire yacni tasciirka iyo sixir goynta ka iska lihi waa rabbi subxaanahu wa tacaala alqaabidu ina allaha huwa almusacir yacni sicirka ka gooya waa rabbi alqaabidu ka wax qabtaa waa alleh albaasitu ka wax fidiye ballaadhiyaana waa alleh almuqadimu wاlmuahir marka almusacirta sheekhu dee asmaada kuma soo darin iyadoo xadiidkan uu ku jiro ina allah huwa almusacir waayo waa laysku khilaafay yacni musacir ma min baabi alasmaa ba oo yacni asmaa ilaahay ism waa looga dhigi karaa mise waa min baabi alafcaal wasifaaduno yacni tasciirka iyo sicirgoynta rabbi baa iskale sifadaas ee magacuma aha macnaa waa laysku khilaafay almuqadimu ka wax horo mariyaa waa rabbi almu'akhiru ka wax dib u dhigaana waa rabbi yacnii ilaahay wuxuu doono wuu horo mariyaa kuu doonana wuu dib dhigaa sarraysiinta allah iska leh hoosu dhigidda allah iska leh horumarinta allah iska leh dib u dhigiddana allah iska leh yacnii ilaahay hadduu doonana horuu kuu dhigi hadduu doonana dib buu kuu dhigi almuqadimu ka wax horo u mariyaa waa rabbi almu'akhiru ka dib waxu dhigaana waa alleh waxa uu sheekhu ka soo qaatay ducadii nebiga salى اllahu alayhi wasalam ee fi tashahud anta almuqadimu wa anta almu'akhir anta adigu allahayow almuqadimu ka wax hor mariyaa tahay wa anta adigu allahayow almu'akhiru ka dib waxu dhiga ayaa tahay almuxsinu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka addoommadiisa u samafala ee wanaagga iyo khayrka siiya wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk waaljazaau min jinsi alcamal waa kii rabbi lahaa addoon yahow yacnii u samafal oo wanaag u samee sida ilaahay kuugu samafalay kuu wanaajiyey waayo mar hadduu alla ku wanaajiyey adiguna wanaaji wanaajinta ilaahayna waa inaad cibaadada isaga u badhaxtirto oo cid kale aanad ku lamaanayn keligii aad caabuddo sharciguu soo dejiyana aada ku sugnaato marka almuxsinu ilaahay waa ka addoommadiisa u samafala ee wanaajiya waxa uu sheekhu ka soo qaatay hadalkuu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ina allaha ilaahay caza haalibha wajalla weynaaye muxsinun waa kii addoommadiisa u samafala kataba waxaanuu ku qoray alixsaana samafalka iyo wanaagga wuxuu ku waajibiyey calaa kulli shay shay walba ilaahay ixsaanka waa ku waajibiyey haddaba fa idaa qataltum marka aada wax dilaysaan faaxsinuu hagaajiya alqitla qaabka aada wax u dilaysaan xadiidku uu dheera waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa yacni markaad wax gowracaysaan qaabkaad wax u gowracaysaan hagaajiya oo midkiin mididiisa intuu soo afaysto dee neefka uu gowracaya ha uga raaxeeyo nolosha yuu ku sil yacni noloshii yaanu ku silcinin oo yacni dee middi afla hadduu soo qaato uu ku kirkiro waxa weeyaan dee neefkii naftii waad ku silciso waad ku dishay intaasoo jeer baa dishay mar keliya maa dilin marka almuxsin iyada lafteeda isamkan waa la ysku khilaafay laakiin sida raajixa ah waxa weeyaan almuxsin waa ka mid asmaada ilaahay waayo xadiidkaa ku soo arooray sheikhu اlalbani wuu saxiixinayaa sanadkiisu waa jayid buu leeyay markaa sida saxiixa ah yacni khilaaf haba ku sugnaado laakiin sida saxiixa ah muxsin waxa weeyaan waa min asmaaءi اllahi tacaala sheekhuna wuu ka taradudo wuxuu leeyahy ishkaal ayaa igaga jira laakiin xadiidku waa ansaxay mar hadduu xadiidku ansaxana dee waxa weeyaan almuxsin waa min asmaaء illah waxaa isagana sheekhu uu ka taraduday isamkii horeynu soo maray ee xagga qur'aanka alxafiyu bimacna latiif ka addoommadiisa u naxariista waayo wuxuu yidhi qur'aanka wuxuu ku yimid isamkaasi isagoo mudlaqa kumuu imanay isagoo muqayad ah ayuu ku yimid oo iyadoo ibraahim laga xikaayoonayo maxau yidhi innahu kaana bi xafiya ilaahay wuxuu ahaaday mid latiif oo ii naxariisanaya innahu kaana bi xafiya marka ma min baabi alafcaali wasifaat ba oo sifada inuu ilaahay leeyihunba la tilmaamaya mise waa min baabi alasmaa oo isam ayaa looga dhigi karaa alxafiyu yacni sheekhu wuxuu yidhi taasi iima cadda oo ishkaal baa igaga jira almucطi ilaahay waa ka wax bixiya waxa uu ka soo qaatay hadalku rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalama inamaa ana qaasimu wallahu اlmucطi anigu wuxuun baan idin qaybinayaa ka wax bixinayaana waa rabbi subxaanahu wa tacaala almannaanu ilaahay waa ka makhluuqaadkiisa isagu mannada ku leh ilaaha galladda iyo mannada makhluuqaadkiisa ku leh weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala waa ka wax walba isagu bixiya manniga iyo galladdana addoommadiisa isagu ku leh ee khayr iyo nicmo oo dhan ugu manno sheegan kara waxa uu sheekhu ka soo qaatay hadalku rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam yaa mannaanu badiicu الsamaawaati wاlard allaha manaanka ahow badiicu samaawaati wاlardi ay mubdicuhumaa ka cirka iyo dhulkaba abuuray calىa gayri mihaalin saabiq mubdicu waa ka wuxuu sameeyey cidna aan kaga dayan cidna aan ka eegan cid uga horraysuu ka tix raacay iyadoonay jirin allaha isagu bilaabay ee sameeyey weeyaan badiic sheekhu waxa uu yihi raximah اllah haadaa kaasi ilain sagaal iyo sagaashankii sidaasay ku dhan yihiin magacee ilaahay u lahaaye haadaa kaasi ma khtarnaahu waa waxaanu doorannay bitatabuci yacni raacraaciddii iyo dabagalkii aanu kitaabka iyo sunnada dabagallay wixii aanu ka soo dooranneenu kala soo baxnay waa kaas waaxidun wa hamaanuuna waa koob iyo siddeetan isman oo magac oo fii kitaabillaahi kitaabka ilaahay ku jira tacaala koreeye alwitr baan dhaafay jasaaka allah khayr alwitru waa magacii u dambeeyaan dhaafay alwitru ilaahay waa ka kelida ah witri waa bimacna alfard aw alwaaxid aw alaxad marka alwitru ilaahay waa ka kelida ah ee wax la maaneeyo oo la jiraa aanu jirin cid shuraaka la ihi sheekhu waxa uu ka soo qaatay hadalku rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam in allaha ilaahay witrun kii keliya weeyaan yuxibu اlwitra kelinimada iyo witrigaana alla waa jecel yahay subxaanahu wa tacaala qaala اlmualifu raximah اllah haadaa kani ma khtarnaahu waa waxaanu doorannay bitatabuci raacraacitaanka iyo dabagalkii nusuusta waxaanu ka soo doorannay weeyi waaxidu wa hamaanuuna isman waa koob iyo siddeetan magac oo fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa ku jira tacaala koreeye wa hamaaniyata cashara iyo siddeed iyo toban isman oo magac oo fii sunnati rasuuli illaah sunnada rasuulka ku sugan sala allahu calayhi wasalam wain kaana cindanaa baa sheekhu yidhi agtayada haba ku sugnaada taradudun noqnoqosho aanu ka noqnoqonayno oo aan ka taradudayno fii idkhaali alxafiyi isamka alxafiy inaan soo hoosgeliyey asmaada ilaahay sheekhu wuxuu yidhi yacnii haba ku sugnaado agtayada taradud aan ka shakisno oon ka noqnoqonaayo bal isamkaa xafi inaan geliyo iyo inaanan gelin taradud waa waxa qofku aanu dee ku sugnayn ee yaqiinta aanu kaga sugnayn liannahu maxaa yeelay buu yidhi inamaa warada wuxuu ku soo aroorun magaca alxafiyu muqayadan iyadoo la qayday ayuu kitaabka ku soo arooray fii qowlihi tacaala hadalku allah yidhi can ibraahiima nebi ibraahim isagoo ka warbixinaya inuu ibraahim yidhi innahu ilaahay kaana waxa uu ahaaday bi aniga xafiya ay latiifa kii i naxariisanaya marka macnaha taqyiid weeyaana muطlaq ma aha markaa sheekhu wuxuu ka shakiyey dee inay min baabi alasmaa tahay oo xafi isam looga dhigi karo iyo inay tahay uun min baabi alafcaal ama aw sifaat oo sifadaa alla inuu leeyahay laakiin magacan looga dhigayn ayuu ka taraduday oo aanu goyin wakadalika kaa waxaa la mida lasoo sheegay alxafiyu buu yidhi almuxsinu magaca almuxsin baa ka mid ah oo isagana taradud aan kaga suganahay oo aanan yaqiinsanayn liannanaa maxaa yeelay buu sheekhu yidhi lam naطalic maanaan taalacan calaa ruwaatihi yacni xadiidkaa muxsin ku soo arooray ruwaadiisa fi طabaraani ee طabaraani ku jirta maanaan taalacan inay hiqaad yihiin iyo in kale waqad dakarahu magaca almuxsin waa sheegay shaykhulislaami shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu ku sheegay min alasmaa asmaada ilaahay inuu ka mid yahay ayaa shaekhulislaam ku tiriyey laakiin sidaynu soo sheegnay almuxsin xadiidka ku soo arooray sheekhu اlalbani wuxuu yihi sanadkiisu waa jayid marka waa ismun min asmaaءi اllahi tacaala waxa uu sheekhu yidhi wa min asmaaءi اllaahi ilaahay magacaantiisa waxa ka mida tacaalaa koreeye maa yakuunu waxa ahaada mudaafan ku la idaafeeyey asmaada ilaahay waxaa ka mida kuwa mudaaf ah oo la idaafeeyo idaafaysan oo wax loo tiiriye wax kale milu maaliki اlmulki sida maalikilmulki oo kale iyo wadiljalaali wاlkraami oo kale wadalikaasna milu qowlika weenaa tidhi maalika almulki allaha mulkiga isagu iska mulkisanee lahow iyo wadiljalaali wاlkraami oo kale weeyaan wadiljalaali allaha weynida u saaxiibka ah iyo wاlkraami sharfidda yacni makhluuqiisa uu sharfo ee uu karaameeyo sheekhu halkan wuxuu ku sheegay asmaadii ilaahay inay ka mid yihiin kuwa mudaaf ah oo la idaafaynayo sida maalika almulki iyo duljalaali wاlkraam markaa sida asmaadii hore mujaradka ahaydba asmaada ilaahay ay uga mid yihiin ayaa kuwan mudaafkee la idaafeeyana asmaada alle ay uga mid yihiin oo aad odhan kartaa yaa maalika almulki aduu ilaahay baraya yaa daljalaali wاlkraam sheekhu lislaam ibnu taymiyana calayhi raxmat ullah majmuuculfataawaha mujaladka labiyo labaatanaad safxada afar boqol siddeetan iyo shan waxa uu sheekhu yidhi wa min asmaa'ihi alatii laysat fii hadihi اtiscati waاtisciina ay ilwaaridati fii xadiidi tirmidiy waxaa ka mida buu yidhi asmaadiisa aan sagaal iyo sagaashankan xadiidka tirmidi ku soo arooray yacnii asmaadiisa aan sagaal iyo sagaashankan ka mid ahayn ee ka dheeraadka ah waxaa ka mid ah ismuhu subuux isamkiisa asubuux ilaaha yacni ka nasahan xumaan iyo nuqsaan oo dhan waxa uu sheekhu yidhi wakadalik sidaasoo kale ilaahay asmaadiisa waxaa ka mid ah asmaa'uhu lmudaafatu asmaadiisa la tiiriyo wax kale loo idaafeeyo ama loo tiiriyo milu arxam araaximiin oo kale yacni kuwa naxariista ka ugu raxmadda badanow wa khayru lghaafiriina oo kale kuwa wax dhaafa ka ugu khayrka badano wa rabbulcaalamiina oo kale caalamiinta rabbigoodiiyow wa maaliku wa maaliki yowmi ddiini oo kale wa maaliki yowmi ddiini maalinta lays abaal marinayo allihii iska lahaayee maaliga ahaa ee mulkisanaayow wa axsanilkhaaliqiina oo kale kuwa wax abuura ka ugu wanaagsanow wa jaamicinnaasi dadka ka u soo ururinayow liyowmin maalin laa rayba fiihi shaki aanu ku sugnayn oo kale iyo wa muqallibi alquluubi yacni waxa weeyaan qalbiyada ka gedgediye bedbedelow iyo wakayri daalika waxaa la soo sheegay wixii kale aan ahayn oo mimaa kii ka mida habata ku sugnaaday fi lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada wa habata fi dducaa'i biha biijmaaci lmuslimiin in lagu ducaystaana ay ku sugnaatay sida muslimiintu ay ku kulansan yihiin aslulkhalqina waxaa la yidhaha bimacna ataswiir wataqdiir yacni qaabaynta iyo wax qorshaynta oo qofku albaabka nijaarkii dee marka uu looxii soo qaado ee uu qaabeeyo ee albaaboo kale uu ka dhigo bimacna alkhalqi waataqdiir yacni bimacna alkhalqi waa loo adeegsadaa qofku shaygii sidii uu ahaa si aan ahayn markuu u qaabeeyo ee uu u suureeyo laakiin khalqigii ahaa dee min alcadam abuurista taa ilaahay mooye cid kaloo lihi ma jirto laakiin ta makhluuqaadku ay leeyihiin waa maxay waa ta bimacna ataqdiir waataswiir ruuxii dee shaygii intuu soo qaado ayuu wax kale ka dhigaya oo samaynaya oo si kale uu qaabaynaya marka fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin cid wax qaabayso wax suurayso wax samaysa ka u wanaagsani dee waa rabbi dee siduu wax u abuuro ma cid kaloo wax u abu yacni siduu wax u qaabeeyo u sameeyo sidaasoo kale cid u samayn kartaa ma jirto weeyaan khulaasadu waxay tahay uun sheekhu halkan wuxuu ku tilmaamay fatwadaa sheekhulislaamna ay sii xoojinaysaa asmaada ilaahay inay ka mid yihiin kuwa idaafaysan ee maalika almulki iyo duljalaali walikraam iyo kuwa la midkaa rabulcaalamiin khayru lghaafiriin arxamu raaximiin marka mar haddii asmaadii ilaahay ka mid yihiin dee in ilaahay lagu caabudi karo oo lagu baryi karo wax lagu su'aalan karo oo yaa arxama araaximiina irxamni sidaad yaa raxmaan iyo yaa raxiimba u lahayd asmaada mujaradka ah ayaad kuwan mudaafada ana dee yaa arxama araaximiina aad u odhan kartaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aada ugu baryi kartaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam